Gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada mudane Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne oo ka hadlay muhiimadda uu dadka reer Jubbaland u leeyahay qorshaha horumarinta Jubbaland ayaa sheegay in muhiimad weyn uu leeyahay qorshahan guud ahaan Jubbaland kana qayb qaadan doono horumarka. Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne ayaa bulshada Jubbaland ugu baaqay inay kaalintooda ka qaataan barnaamijka qorshaha horumarinta Jubbaland.
qorshahan wuxuu muhiim u yahay dadka reer jubbaland oo dhan sidaa darteed waxaa loo baahan yahay qolo walba inay qaybteeda gashato annaga ka wasaarad eh, arrimaha gudaha oo degmooyinka hoos tagaan dagaasimihii guud oo isagu soo bilaabay baa noo jooga Eh, waxaa kaloo noo diyaarsan dhammaan qorshayaashii heer degmo degmooyinka inta badan way diyaarsan yihiin oo bulshada ka yimi oo kaab la yidhaahdo qorshahaasuna wuxuu ka turjumayaa baahiyaha rasmiga ah ee maxaan ahayday dadka degmooyin ku nool dabcan qayb buu isaguna ka noqon doonaa muhiimadda waxa weeye inagoo isku duuban hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka iyo qof kasta oo innaga ka midi in qaybtiisa uu ka qaato oo wasaaradda lagala shaqeeyo waana mahadsantihiin annaguna diyaar baanu idiin nahay haddaan nahay eh, degmooyinka oo anugu hadda degmooyinka odaana u ah agaasimaha iyo guudna waa u joogaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii eh, wasaaradda qorsheynta wasaaradda soo raacdaa oo si fiican u diyaarsan marka waa mahadsantihiin soo dhawaada